وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati alanfaal ghaswadii ghaswatu badrin alkubraa ayaan ka soo hadlaynay marka aayaddan allah subxaanahu wa tacaala muslimiinta wuxuu xusuusinayaa maadaama maanta ilaahay nasri iyo guul uu siiyey shalay markay joogeen maka xaalkooda sida uu ahaa inay ahaayeen dad mustadcafiina oo mushrikiintu ay ka awood badan yihiin allahna subxaanahu wa tacaala markaa uu maka ka soo raray madiino uu ku soo dumo u keenay nasri iyo guulna uu siiyo cadowgoodii kaga hiiliyey marka arrinkaas waa arrin shukri u baahan inay ka shukriyaan dadka muslimiintana la doonayo marka arrintaas ayuu ilaahay allah xusuusinayaa dadka muslimiinta ah wadkuruu haddaa muslimiintii tihiin xusuusta id wakti xusuusta antum idinka aada ahaydeen qaliilun kuwa yar oo cadadkoodiiyo tiradoodu ay yar tahay aada ahaydeen yacni waxaad xusuusataan wakta qilatikum fii maka markaa ma ka joogteen yaraanshihiinnii aada cadadkiinna u yaraa taa xusuusta buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala weliba mustadcafuuna kuwa maaragtay la daciifsado oo taag daran aada ahaydeenoo yacni gaalada mushrikiintu ay idin qahri jireen fi l ardi maka dhexdeeda ay idinku qahri jireen idinku dhibi jireen dad maaragtay la la tabar yaraysto oo taag daran ar maka dhexdeeda markaad joogteen sida aada ahaydeen bal xusuusta idinkoo takhaafuuna markaa maka joogteen takhaafuuna kuwa cabsanaya aada ahaydeen maxaad ka baqi jirteen an yatakhatafakum annaasu mushrikiintii quraysh inay idin dafaan aada ka baqi jirteen an yatakhatafakum inay idin dafaan annaasu dadkii inay idin dafaan oo loo jeedo mushrikiintii quraysh loo jeedo weeyaan xaalkiinu markuu sidaa ahaa bal xusuusta buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala kolkaa fa aawaakum allah ou idin dumay oo madiine ou idin geeyey ansaarna idin siiyey wa ayadakum uu allah idin xoojiyey binasrihi gargaarkiisana uu idinku xoojiyey markaa madiino timaadeen mushrikiintii shalay idin qahri jirtay libtii ou idinka siiyey oo ilaahay guusha idinka siiyey warasaqakum ou idinku irsaaqay oo idin siiyey min alطayibaati waxyaalaha طayibaadkaa hee wan wanaagsan xaggoodana ou idinka irsaaqayo haniimadii ilaahay idiin xalaaleeyey xaggeeda aad طayibaadkaas aada wax ka hesheen lacallakum kolka waxaad mudan tihiin markaad nicmadaas dib u xusuusataan allah uu idiin galay iyo dhibkii shalay aad ku jirteenoo maanta la idinka saaray waxaad kolkaa mudan tihiin tashkuruuna inaad shukrisaan nicmadaa rabbigiina idiin galay shukrigeeda inaad la timaadaan ayaad mudan tihiin marka yacni xusuustaa la xusuusinayo waxa weye wixii ay soo mareen muslimiinta markay maka joogeen dad waxay ahaayeen aada loo dhibo oo maaragtay kelimatu tawxiid oo laa ilaaha ila allah moxamedun rasuulullah ay yidhaahdeen lagula dagaalamo bay ahaayeen bilaal ibnu rabaxa oo dhibka uu soo maray waad ogtihiin siirada markay ka sheekaynayso dhagax weyn xabadka laga saaro maaragtay qoraxda la dhigo waxa intaa loo samaynayahay waa maxay kelimatu laa ilaaha ila allah keliya uu yidhi moxamedun rasuulullah baa lagula dagaalamaya waa taas weeyaan marka waad ogtihiin aal yaasir dhibka ay soo mareen yacni maaragtay camaar iyo dadkiisa dhibaatada ay soo mareen aala yaasir ilaa nabigeenna markuu cadaabka ka bataan ou dhihi jiray isbiruu aala yaasir fa ina mawcidakum aljanna ilaa saxaabada ay adkaysan waayaan ay nebiga u yimaadaan oo yidhahdeen rasuulka ilaahayow alaa tadcuu lana alaa tastansiru lana gargaar maadnan maaratay ilaahay noo weydiisid dhibkaana haysta waa ujeedaa ma alla noo barisid ay yidhaahdaan ilaa nabige nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markay adkaysan waayeen dabadeed yacni ou amray alhijra ilaa ardi alxabasha dhulkaas inay usoo hijroodaan oy makaba iskaga tagaan markii hore marka xaalkaas ayay muslimiinta ku jireen taa ayuuna ilaahay subxaanah wa tacaala xusuusinayaa iyo nasriga ilaahay uu siiyey oo cadowgooda uu libta ka siiyey markii dambe wadkuruu xusuusta id waqti xusuusta antum idinka qaliilun kuwa yar aad ahaydeen tiradiinnu ay yareed afraad waa nebigaa u horreeyey maaragtay waxaa rumaysay khadiija bintu khuwaylidin waxa waaye maaragtay abubakr sidiiq yacni abubakr sidiiqaa rumeeyey fulaan fulaan saasay marka dambe acdaad yar bay ku noqdeen markay rumeeyeen bay markaa cadad yar ku joogeen waa yaraa maka markay joogeen cadadkooda weliba mustadcafuuna kuwa la daciifsado oo la qahro aad ahaydeen oo la dhibo fi lardi ardada halkan waxaa loo jeeda waa maka loo jeedaa mufasiriintaasi ku fasiraan fi lardi dhulka dhexdiisa lagu daciifsado yacni maka dhexdeeda lagu maaragtay lagu daciifsado qabla alhijra intaynan madiine usoo haajirin ka hor lagu dhibo oo la qahro ay ahaayeen takhaafuuna aada baqayseen an yatakhatafakum annaasu dadku inay idin dafaan dadka inay idin dafaan aad ka baqayseen marka annaasu waxaa loo jeeda almuraadu binnaas waa mushriku qurayshin quraysh mushrikiinteedaba hadda naaska loo jeeda leanna maka dadka ku dhibi jira ayaga un bay ahaayeen cid kale ma aynan ahayn marka khadfiga asal ahaan xagga luqadana waxaa la yidhaahdaa alakhdu bisurca la yidhahdaa shayga aad deg deg u qaadato iyo khadfiga la yidhahda waa dafidda waxaa anaga liraanoo kale weeyaan inay idin dafaan yaraantiina oo kale la idin dafo oo eber laydinka dhiga aad ka cabsanayseen weeyaan kolkaa dhibaatadaas dabadeed fa aawaakum allah ou idin dumay oo idiin dumay ila almadiina ansaar ou idin siiyey saxaabadii oo kugu xooj idinku xoojiyey maaragtay reer ansaar oo idinku kaalmeeyey arrinkaas maaragtay xusuusta baa la leeyahay warasaqakum ou idinku irsaaqay yacni maaragtay waayadakum binasrihi nasrigiisana uu idinku xoojiyey markuu madiine idinku dumay waayadakum ou idin xoojiyey binasrihi gargaarkiisana uu idinku xoojiyey sida maalan beder oo kale idinkoo tiradiinnu ay yar tahay cadadkii idinka badnaa ou rabbi subxaanahu watacaala guusha uu idinka siiyey weeyaan marka waayadakum binasrihi ay acaanakum calaa acdaa'ikum weeyaan cadowgiinau idinkaga kaalmeeyey waqawaakum binnasri fii mawaaطini alxarbi yowma badrin maalintii baderna ou ilaahay idiin maaratay nasri idin siiyey taas nicmadaa xusuusta warasaqakum oo idinku irsaaqay min alطayibaati waxyaalihii wan wanaagsanaa xaggoodana ou risqi idinka siiyey marka min jumlati ayibaati waxaa ka mid a alghanaa'im alatii axalaha allaahu lahu lahum haniimooyinka ilaahay uu xalaaleeyey maadaama ummadihii hore ay xaaraam ka ahayd yani ummatu moxamedna haniimada waa loo xalaaleeyo ilaahay baa u baneeyey marka tayibaadkaasna uu rabbi idinku irsaaqay kolkaa lacalakum waxaad mudantihiin tashkuruuna ay tashkuruuna allaha ilaahay allah inaad kaga shukrisaan calaa minanihi alcadiima wa ixsaanihi attaam nicmooyinka iyo maaragtay galladay galladaa tirada badan oo idiin galay ixsaanka uu idiin sameeyey inaad rabbi uga shukrisaan oo shukrigiinna markaa muxuu noqonaya bian tacbuduuhu waxdahu laa shariika lah keligii inaad caabudaan an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shaya isaga keliya inaad caabudaan wax wadaajin ahna aydnan u samaynin walidalika ibnu kaiir raximah اllahu markuu aayaddan ka hadlay wuxuu leeyahay yunabihu tacaala cibaadahu اlmu'miniina calى nicamihi calayhim wa ixsaanihi ilayhim xayثu kanuu qaliiliina fakaharahum mustadcafiina khaa'ifiin faqawaahum wanasarahum wacaalatan fuqara'a warazaqahum min aلطayibaati wاstashkarahum faأطaacuu wاmtahaluu jamiica ma amarahum whada kana xaalu lmu'miniina xaalu muqaamihim bimaka qaliiliina mustadcafiina mudahadiin yakhaafuuna an yatahatafahum اnnaasu min saa'iri bilaadi illahi min mushrikin wamajuusin waruumiyin ila aakhirihi yani ilahay hadalkiisa aad u dheeraa yani wuxuu ishaarayaa allah wuxuu baraarujinayaa dadka mu'miniinta nicmooyinkiisu ku baraarujinaya wanaagga uu u galay buu rabbi ku baraarujinaya markay ahaayeen dad yar oo cadadkoodu yar yahay ou badiyey dad maaragtay la daciifsadoo baqayo ay ahaayeenoo rabbi xoojiyo nasri iyo gargaar uu siiyey fuqaro ay ahaayeenoo waxba aysan haysanin oo risqii tayibaadka uu ku irsaaqay arrimahaas ayuu rabbi xusuusinayaa ayagana ilaahay shukri buu weydiistay way shukrigii bay la yimaadeen awaamirtii ilaahay oo dhanna way la yimaadeen xaalkoodu marka maka markay joogeen sidaasuu ahaa dad yar oo mudahadiin oo la dhibo ayay ahaayeen oo dadku inay dafaan ay ka baqayeen marka ay kulli mushrik oo dhanba yani hadday mushrikiintii carabta tahay hadday majuusiyiin yihiin hadday romaan yihiin kulliba nin walbaba inuu maaragtay dhibo uu doonayay ayay ahaayeen marka nicmadaas ayuu rabbi xusuusinayaa weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo laa takuunu allaha allaha khiyaaninina allah ha khiyaanina wrasuula rasuulkana ha khiyaanina wa takunuu walaa takunuu ha khiyaanina amaanaatikum idinka ammaanooyinkiina dhexdiinna ahaadayna ha khiyaanina ha khiyaanina wa antum walxaalu antum idinkana taclamuuna kuwa garanaya aad tihiin shayga aad khiyaanaysaan inuu khiyaano yahay aada sidaa u garanaysaan marka allah dadka mu'miniinta aayaddan wuxuu kaga reebayaa khiyaanada waxa la yidhaahdo alkhiyaana yani khiyaanadu laysat min simaati lmu'miniin dadka mu'miniinta calaamadaha ay leeyihiin sifooyinka lagu yaqaano ka mid ma aha bal waa min sifaati almunaafiqiin munaafiqiinta sifooyinka ay leeyihiin ayaa khiyaanada loo jeedaa ayaa la yidhaahdaa khiyaanada oo munaafiqiinta sifadu ayay leeyihiin weeyaan marka khiyaanadaasi culummada waxay yidhaahdaan waxay kulminaysaa dunuubta teeda waaweyn iyo middeeda yaryar oo qofku la yimaado waa khiyaano dembi mid dembiga kiisa weyn iyo midkiisa yar kow la yimaadaba waa khiyaano weeye dunuubta midda qofka ku goonida ah iyo midda qofka gudubto cid kale maaragtay u gudbayso ayana khiyaanadii way kulminaysaa la yidhaahdaa marka khiyaanatullaahi waxaa loo jeedaa tactiilu faraa'idihi wa mujaawasatu xuduudihi allah faradkiisa oo maaragtay wuxuu farad yeelay oo maaragtay aan lala imaanin iyo soohdimihii uu rabbi dhigay oo la tallaabo waa khiyaana ilaahay subxaana wa tacaala la khiyaano weeyaan rasuulka khiyaanadiisana waa raddu sunnatihi sunnadiisa oo la tuuro iyo dariiqiisa oo la tuuro bidco oo lala yimaado sirtii isaga ou lahaa isaga iyo mu'miniinta oo gaalada loo sheego oo la gaarsiiyo arrintaasna waxa weeye waa khiyaanada rasuulka ilaahay la khiyaano taasay noqonaysaa weeyaan marka ilaahay khiyaano noocay tahayba waa uu ka reebay maxaa yeelay khiyaanada wuxuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam munaafiqa sifaadkiisa inay tahay آية المنافق ثلاثة منافق علامات كيسوا سدحوي إذا حدث كذب وإذا تمن خان وإذا عاهد غدر يعني مارتي هدي بلن أو مارتي بلن أو سميه وكبحة يعني مارتي إذا حدث كذب مركو شاكينا يا بينبو شيغا بلن هدو دكتر وكبحة هدي لا آمننا وخيانة خيانة لي ماذا marka khiyaanada waa min sifaati almunaafiqiin ma ahan sifaadka iyo simada ay leeyihiin dadka mu'miniinta ay leeyihiin ma aha weeyaan bal waxaa la rabaa xataa qofka hadduu ku khiyaano nebiga muxuu yidhi addi alamaanata ilaa man i'tamanat qofka ku ammaano adiga ku aamino wuxuu kugu aamina gudo walaa takhun man khaana wuu i khiyaanay anna waa khiyaanaya ha dhihin khiyaano hadduu la yimaado asagaa ilaahay kula xisaabtamaya laakiin adiga marna laguma ogolo weeyaan marka khiyaanada nooc kastay tahay allah wuu naga reebay ammaanadeenna dhexdeenna aan iska khiyaanana waxaa ka mid a ammaanada yani alguluulu fi lmaghanim haniimooyinka oo la khiyaano waa khiyaano wey waxaa kaloo khiyaanada noqon karaahi wax kasta oo lagugu aamino ama maal ha noqdo ama ahal iyo maaragtay reer ha lagugu aamino ama sir ha lagu dhiibto wax alla wixii khalqiga dhexdiisa isku aaminaana in la khiyaano lama ogolo weeyaan marka taasuu rabbi subxaana wa tacaala haddaad dadka mu'miniinta ayuu ka reebayaa weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allahay rasuulkiisa rumeeyo laa takuunu allaha allaha khiyaaninina warasuula rasuulka oo nabiyullaahi muxamedna calayhi salaatu wasalaam ha khiyaanina weeye khiyaana ha la imaanina watakunuu amaanaatikum marka meeshaan watakunuu amaanaatikum inaan ku cadafno ficilkaa hore oo laa takunuu oo nahyigaa inaan ku cadafno oo la yidhaha walaa takunuu amaanaatikum ammaanooyinkiiniina khiyaanina a idinka is-aaminteen in maarata macnahaasi wuu jiraa oo maarata majzuum sidaa looga dhigo ficilka waa majzuum weeye halkaasaa lagu xiraya in la nasbiyo oo calaa jawaabi nahyi bilwaawi lagu kor dhigana way iyadana icraabtaasna way jirtaa la yidhaahdo watakunuu wamaca an takunuu amaanaatikum ilaahay rasuulkiisa ha khiyaaninina idinkoo ammaanadiinina khiyaanayo markaasuu rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wa antum taclamuun idinka oo og inaad khiyaanaysaan khiyaano khiyaano inay tahay shaygaas idinkoo garanayo ha la imaaninina khiyaanadii ha samayninina marka waantum taclamuun yani waantum taclamuuna waxay ku sheegaan mufasiriinta yacni macaani isku dhowdhow bay ku tilmaamaan wa antum taclamuuna idinkoo garanayo ana dalika alficla khiyaana ficilkaas inuu khiyaano yahay idinkoo og hala khiyaano ha samayninina khiyaanadii ha samaynina ama in la yidhaahdo wa antum taclamuuna idinkoo og yani tala wa antum taclamuuna idinkoo og tabicata dalika wa wabaalahu cuquubada ka imaanayso khiyaanadan cuquubada ka imaanayso idinkoo garanayo ha samaynina weeyaan khiyaana ha la imaanina ama in la yidhaahdo wa antum taclamuuna wa antum min ahli alcilmi laa min ahli ljahli idinkoo culamo ah oo maaragtay wax garanayo oo juhaal ahayn khiyaanadii ha samaynina marka macaanidaas oo dhan waa macaani mutaqaariba oo maaragtay wada wanaagsan weeyaan walidaalika culammadu waxay yidhaahdaan waxaa laga garanaya hadalka aayadda ilaahay uu ku khatimo wa antum taclamuunada ah waxay tusinaysaa bay leeyihiin oy daliil u tahay ana danba alcaalimi bilkhati'ati acdamu minhu min hayrihi acdamu minhu min hayrihi qofka gafkan uu galay cilmiga u leh isagoo cilmi ulehoo garanaya sameeyey yacni dembigiisa inuu ka weyn yahay qofka aanan garanaynin shay baad samaynaysaa shaygaa waad ogtahay inuu yani maar shay muxarama yahay shaygaa muxaramka ood samaynayso ood cilmiga u leedahay qofka sidaas ku sameeya wuxuu ka dembi weyn yahay qofka asagoo ka jaahila sameeyey aan cilmiga kulahayn sameeyey ayuu maaragtay ka dembi weyn yahay weyaan marka aayaddan waxay leeyihin sababta ay kusoo degtay mufasiriinta yani waxay leeyihiin nin la yidhaahdo saxaabi ahoo abi lubaaba la yidhaahdo ibni cabdilmundir ayay aayaddani kusoo degtay bay leeyihiin nabigaa wuxuu u diray calayhi salaatu wasalaam yani maaragtay yuhuuddii qabiiladii saddexdii qabiile madiina deganaan jirtay mid kamida bani qurayda qabiilka la yidhaahdo yuhuudda ka mid a bani quraydabuu u diray yacni inay nebiga xukumkiisa u soo degaan oo xukumkii nebiga ay aqbalaan wuxuu rabbi ku nebiga ku xukumo inay yeelaan ayaa loogu diray markaasay way yaqaaneene way la tashteen abulubaaba waxay yidhahdeen bal maxaan samaynaa tala nooki maxaad noo noo ishaaraysaa markaasuu wuxuu yidhi maxamed wuxuu rabaa yacni inuu idin gowraco afka kama dhihin laakiin gacantuu ku ishaaray wuxuu maaragtay ashaara biyadihi ilaa xalqihi saasuu maaratay gacanta ku yidhi waa laidin qalaya kulligii waa lidi waa lidin waa laidin biraynayaa buu ku yidhi isla markuu sidaa yidhi ayuu wuxuu ogaaday inuu sirtii nebiga baxshay calayhi salaatu wasalaam sir nebiga u dhiibtay inuu baxshay marka inuu yahay qof ilaah iyo rasuulkiisa khiyaano inuu yahay sidaa darteed bu wuxuu sameeyey wuu dhaartay markuu dhaartay inuusan cunno cunin waxna dhadhaminin yacni tiir tiirarka maaragtay ee masjidka ka mid ahna wuu isku soo xiray ilaa ilaahay uu ka tooba aqbala inuu halkaa taagnaanayo cunnana uusan cunaynin tiirkana uu ku xidhnaado sidaas ayaa maaragtay yacni markii tiirka isku xiray oo cunnadii oo uu diiday inuu cuno ba aayaddan marka ilaahay subxaana wa tacaala soo dejiyey ayay leeyihiin sida moxamed ibnu shahaab azuhri oo maaragtay sabab nuzuulka isaga uu sheegayo sidaasoo kale ku tilmaamaya weeyaan waxay kaloo yidhahdaan maya qisadii waxay kusoo degtay leeyihiin aayaddan xaatib ibna abi baltaca markuu nebiga maka inuu ku duulo damcay warqadii oo xaatib qoray oo kale taasaa khiyaanada loo jeedaa calaa kulli xaalin aayaddu waa iska caam wey aayaddu waa caam wey khiyaano kasta kulligii oo allah la khiyaano rasuulkiisa la khiyaano mu'miniinta la khiyaano yacni maaragtay jinsiga bani aadamka dhexdiisa oo iskhiyaano oo idil ayay caam ku tahay haba kusoo degto hadday rabto sabab khaasa kusoo degto hadday rabto leanna waxaa la yidhaahdaa alcibratu bicumuumi allafdi laa bikhusuusi sabab bay dhahaan mar haddii sabab ha kusoo degto laakiin khiyaano oo idil w lafdigu waa caam weeyaan sida ay jumhuurta culummada ay qabaan inda kaiiri cinda kaiiri min alculamaa hadalka ay qabaan weeyaan marka ha khiyaanina allah iyo rasuulkiisa ammaanooyinkiinana ha khiyaanina idinkoo garanaya oo cilmi u leh khiyaanadaasi waclamuu anamaa amwaalukum waawlaadukum fitna wa ana allaha cindahu ajrun cadiim waclamuu ogaada haddaad tihiin dadkii mu'miniinta ahaa annamaa amwaalukum xoolihiinna iyo wa wlaadukum caruurtiinna aad dhasheen fitnatun imtixaan inay yihiin fitno inay yihiin taa ogaada waxaad kaloo ogaataan waclamuu ogaada ana allaha wa ana allaha waclamuu ogaada ana allaha alle cindahu agtiisa inuu yahay ajrun ajri oo cadiimun weyn inuu alle agtiisa yahayna taana ogaada saasuu allah leeyahay subxaana wa tacaala marka waclamuu anamaa amwaalukum waawlaadukum fitna fitnadaasi yani waxaa la yidhaahdaa waxaa loo jeedaa aliktibaaru walimtixaanu walibtilaa waa imtixaan ayaa loo jeedaa macaanida fitnada ayay ka mid tahay qur-aanka ku soo aroorto ayay ka mid tahay weeyaan marka allah subxaana wa tacaala wuxuu maaragtay amrayaa addoommadiisa inay ogaadaan maalka iyo owlaadu inay fitno yihiin oo lagu imtixaanayo owlaadda lafteeda waa lagugu imtixaani sida maalka lagugu imtixaanayo maalka imtixaankiisa wuxuu noqonayaa markuu rabbi ku siiyo horta xaggee baad ka keentay ma xalaal baad ka keentay mise xaaraan baad ka keentay kusoo kasaftay markii hore waa imtixaan waay waa isaga laftiisa waa imtixaan xoolaha lagu siinayo markaad bixinaysa xaggee baad ku bixisay ma dariiq saxahoo maaragtay ilaahay kaa sawaabinayo wanaagsanoo mubaaxaad ku bixisay mise waxaad ku bixisay meel muxarama waa su-aal waa iyada lafteeda imtixaan weeyaan xuquuqdii lagu lahaa xoolahan ma ka bixisaa zakadii baa lagugu leeyahay sadaqadii baa lagugu leeyahay silaturaximaa lagugu leeyahay waxyaalo fara badan ba xuquuq fara badan ayaa xaqii lagu yeelanaya xoolaha xaqii lagu lahaa ma ka bixisa mise kanzi ahaana meel u dhigatay ayadana waa fitna wey waa imtixaan weeyaan sidoo kaleeto owlaada ayaguna waa imtixaan wey inay ilmahani kugu ridaan wuxuusan rabbi raadi ka ahayn carruurtii baa iga baahan maanta waxaan siiya ma hayo waa inaan wax soo xadaa waa inaan wax soo dhacaa waa inaan maaragtay kish sameeyo khiyaano aan la imaado waxa weye waxaan ilaahay raadi ka ahayn bay kugu ridayaan marka yacni waxa weeyaan imtixaankaas ayuu qofku ku jiraa waa la imtixaani maalka iyo owlaadaba waa lagu imtixaanayaa ma dariiqii sharciga ahaabuu u mari doonaa mise wuxuu u marayaa hawadiisa waxa ay jeceshahay buu u mari doonaa marka imtixaankaas ilaahay wuxuu leeyahay ogaada inay labadaa shay ay imtixaan yihiin xaqiiqatan waa imtixaan weyn waay imtixaan weyn oo maaragtay ammaanadii lagu saaray ka mid ah ayay ka mid tahay inaad gudato inaadan gudanin labadaa shay laba sheeyo waa weyn wey qur'aankana ilaahay maaragtay meelo badan buu uga hadlaa fii suurati takaabun aayaddan oo kale buu rabbi uga warramaa inamaa amwaalukum wawlaadukum fitna wallahu cindahu ajrun cadiim fii suurati takaabun uu ilaahay ku leeyahay subxaana wa tacaala sidoo kale suurat almunaafiquun markaad idaa jaaka almunaafiquun oo kale markaad aragta iyadana allah wuxuu nooga digayaa in maalka iyo awlaadda ay dikriga ilaahay kaa mashquuliyaan ayuu rabbi nooga digaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah waman yafcal dalika faulaa'ika hum alkhaasiruun saasuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka waxaa la rabaa yacni shay walbaba booska ilaahay dejiye inaad dejiso maalkan dariiqii siduu ilaahay ugu talagalay inaad ku bixiso awlaadaanna inaad maaragtay waajibka kaa saaran tarbiyadoodii tacliimtoodii maaragtay xalaal quudintoodii adigaa lagaa rabaa waajib ku saaran weeyaan inaadan xuduudi ilaahay kaga bixin ayaa lagaa rabaa weeyaan yaa ayuha waclamuu ogaada anama amwaalukum xoolihiinna iyo waawlaadukum caruurta aad dhasheenba fitnatun imtixaan inay yihiin wa ikhtibaari imtixaan idinkaa ladin imtixaanay wa ana allaha allana cindahu agtiisa inuu yahay ajrun ajri inuu yahay ajriga oo cadiimun weyn inuu yahay taana ogaada weeyaan yacni haddii aad caqli leedihiin ra'yi aad leedihiin faaafiruu fadlahu alcadiim calaa ladatin sagiiratin faaniya calaa ladatin sagiiratin faaniya wax yar oo adduunkaoo dhammaanayo yacni maaragtay ka doorta ilahay fadligiisa weyn wey wa ana allaha cindahu ajrun cadiim waa jannadii ilaahay iyo tawaabtiisii baa loo jeeda marka adduunkan xoolahan yarkaa iyo huruurka owlaadda ay ku gelinaysa iyo yaynan kula tegin ilaahay ajrigiisaas weynoo qiyaamaha xusuuso haddii aad caqli leedihiin saasaa loo jeeda ya ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana wayukafir cankum sayi'aatikum wayakfir lakum wallahu du lfadli alcadiim ya ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allahay rasuulkiisa rumeeyo in tattaquu llaha allah haddii aad ka baqdaan oo cabsi aad la timaadaan wuxuu idin faray aad samaysaan wuxuu idinka reeban aad ka hartaan yajcal lakum allah wuu idin yeeli furqaanan ay mahraja mahraj yacni makaan maaragtay bixid ayuu idin yeelaya ama furqaanan ay faslan bayna alxaqi waalbaatil kala saarid xaqa iyo baatilka la kala saaro ayuu rabbi idin siinayaa weeyaan markuu xaqii baatilka idiin kala caddeeyo wayukafir wuu asturi allah cankum xaggiina sayi'aatikum xumaanyaalkiinaba uu idiin asturaya asaga keliya ha ogoo taalacanayo cid kalena ilaahay tusi maayo waa idiin asturaya wayakfir lakum wou idiin dhaafayaa dunuubtiinnii oo sayi'aadkaas ka xasilayna waa idiin dhaafayaa ilaahay subxaanah wa tacaala maxaa yeelay wallaahu alleh dulfadli alcadiimi dheeraadsiin weyn allihii usaaxibka u saaxib ah weeyaan waa alla maaragtay fadli weyn leh addoommadiisa dunuubtiisa dunuubtooda u asturo oo haddana maksiro siiyo oo dembigooda ayago maaragtay uu ka tahiro allah fadli weyn buu u saaxiib yahay oo leeyahay weeyaan marka yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana furqaankaasi maxaa loo jeedaa furqaanka sida cabdullaahi bni cabbaas iyo sudiyi iyo maaragtay salafkii rag badan oo ka mida mujaahid iyo cikrima iyo ay ku fasirayaan waxay yidhaahdaan alfurqaanu almahraju bay yidhahdaan almahraju mujaahidoo kale wuxuu ku siyaadiyaa ay mahrajan fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba ilaahay makhraj buu siinaya ciriiri kasta uu qofku galo adduunka markuu ciriiri galo ilaahay fatxibu faraj buu u furaa faraj baa ilaahay u furaya aakharana ilaahay cadaabkiisa faraj buu uga furaa oo jannadiisuu siinaya marka makraj bay ku fasiraan macnahaasna waxaa tusinayo maaragtay u markhaati kacaya in mr furqaanka makraj lagu fasirayo yani aayadda fii suurati طalaaq ku jirta oo kale oo maaragtay rabbi uu leeyahay waman yattaqi اllaha yajcal lahu mahraja ila aayaddan waxaa la yidhi in tattaquu اllaha yajcal lakum furqaana qur'aanka marka waa makrajkaas weeyaan waman yattaqi illaaha qofka rabbi ka baqa yajcal lahu makrajan maaragtay meel uu dhibka kaga baxo ayuu rabbi u yeelaa subxaana wa tacaala weeyaan macnaha labaad oo aad maaragtay culammadu ku fasiraan sida hadaayiba aan sheegnay waa alfaslu bayna alxaqi waalbaatil furqaanka waa xaqa iyo baatilka oo laguu kala saaro waa nicmo weyn way marka xaqana xaq u aragto baatilkana baatil aad u aragto ou rabbi sidaa kuu sameeyo waa nicmo weyn oo ilaahay kuu galay subxaana wa tacaala weeyaan marka tafsiirkaas tafsiirkaas oo alfaslu bayna alxaqi waalbaatil lagu fasiraaye iyadana waa tafsiirka qur'aankana uu tusayo maaragtay luqada carabigana ay tusinayso saxiixnimadiisa weeyaan leanna alfurqaan marka la yidhaahdo waa masdar ziida fiihi alalifu wannuuna la yidhaahda yacni maaragtay masdar oo maaragtay alif iyo nuun furqaan la yidhi alif iyo nuun lagu lagu lagu lagu kordhiyey weeyaan loona jeedo alwasfu alwasl alwasfu alfaariqu bayna alxaqi waalbaatil tilmaamta kala saarayso sifada kala saarto xaqa iyo baatilka ayaa loo jeedaa weeyaan sida masalan qur'aanka oo kale allah wuxuu leeyahay tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadiira qur'aanka waa furqaan waa maaragtay nazla alfurqaana qur'aankaa loo jeedaa allihii qur'aankaa soo dejiyey addoonkiisoo nebi maxameda ku soo dejiyey liyakuuna lilcaalamiina nadiira inuu dadka u digo darteed leanna kitaabka qur'aanka waxa weeye huwa aladii yufariqu bayna alxaqi waalbaatil xaqa iyo baatilka isaga ayaa kala saaro ayaa loo jeedaa weeyaan marka furqaankaas yacni waxa weeyaan alcilmu alfaariqu bayna alxaqi waalbaatili maxaa yeelay qofka ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala uga baqa wuxuu faray inuu la yimaado uga baqa wuxuu ilaahay ka reebay inuu ka haraahi allah wuxuu waafajiyaa qofkaas limacrifati alxaqi waalbaatili limacrifati alxaqi min albaatili xaqa inuu baatilka ka garto ayuu waafajiyaa weeyaan marka labada macnoba laba macno oo wanaagsan weeye haddaan makhraj ku fasirno iyo haddaan alfaslu bayna alxaqi waalbaatil ku fasirno laba macno oo wanaagsan weeyaan wayukafiru ilaahay wuu dhaafi wayukafir wuu dhaafi cankum idinka xaggiina sayi'aatikum wuu idin dhaafaya yajcal lakum furqaanan wayukafir ilaahay wuu dhaafi cankum xaggiina sayi'aatikum wuu idin dhaafaya wayakfir lakum waa idin asturaya weeyaan wayakfir lakum wuu idin dhaafi dunuubtiinnana waa idin dhaafayaa weeyaan wallaahu alleh dulfadli alcadiimi dheeraadsiin weyn allihii u saaxiib ah weeyaa subxaana wa tacaala waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka ow yaqtuluuka ow yukhrijuuka waid yamkuru udkur xusnawi maxamedu yani udkur ka sheekee id wakti ka sheekee yamkuru bika ay hagar iyo dhagar ay kuu maleegayeen adiga aladiina kuwii kafaruu gaaloobay makri ay kugu samaynayeenoo khiyaano iyo dhagar iyo khiyaa ay kuukuu maleegayeen markaa ka sheekee maxay kuugu maleegayeen makriga iyo khiyaanada liyuhbituuka inay ku xiraan xabsi inay ku geliyaan oo ku xabisaan ilaa aad ka dhimato inay meel kugu hayaan aw amase yaqtuluuka ay ku dilaanoo naftaba kaa gooyaan aw amase yukhrijuuka inay ku saaraan oo maka kaa bixiyaan markay mu'aamaradaa samaynayeen bal waktigaa ka sheekee baa la odhanaya wy wayamkuruuna way makri samaynayaanoo khiyaano bay la imaanayaan wayamkuru llaahu allana khiyaanadooda buu burinayaa makri buu samaynayaayo khiyaanadoodu ku burinayaa weeyaan iyo makrigoodii buu ku celinayaa wallaahu alleh khayru lmaakiriina yacni khayru lmujaaziina limakri lmaakiriina inta makriga samayso khiyaanada samayso yacni makrigooda midka ka jazaynta oo kan u khayrka badan weeyaan allah khayru lmaakiriin weeyaan aayaddan marka yani waxay tilmaamaysaa sida moxamed ibn isxaaq saaxib siyar uu tilmaamayo bisanadihi can ibni cabaasin radia allahu canhuma cabdullahi bni cabaas oo ka tilma ku ti maarata uu ka sheegayo cabdullahi bni cabaas wuxuu leeyahay koox quraysh ka mid ah ayaa waxay ku shireen maaragtay waxay ku shireen maka daar la yidhahdo daaru nadwa oo nin la yidhaahdo qusay ibnu kilaab ou dhisay ouna u dhisay quraysh inuu ku heshiisiiyey markii hore uu sameeyey yacni meel ay maaragtay shirarka ku qabsadaan weeyaanoo maaragtay naadi ay iskugu yimaadaan markay shirayaanna waa bacda mowti abi aalibin bialaai siniin abu aalib markuu dhintay dabadeed oo saddex sano uu mootan yahay ayay shireen leanna abu aalib intuu jooga nebiga lalama hadli karin qoraysh lama hadli jirin aad bay uga baqi jirtay abu aalib bay nebiga uga cabsan jireen markii uu dhintay dabadeed saddex sano ayay shir qaateen oo ay ku shireen yacni maaragtay siday nebiga calayhi salaatu wasalaam mu'aamaro ugu samayn lahaayeen marka ibnu isxaaq wuxuu leeyahay isagoo ibnu cabbaas ka warinayo markii shirkii daaru nadwa ay iskugu yimaadeen ayaa waxaa u yimid ibliis oo shaytaana oo calaa suurati shaykhin jaliilin min ahli najd najdi inuu ka yimid halkaas oday weyn ah suuraddiisa isagoo ah ayuu isku maaragtay raggii jalsadii ugu soo galay markay markii uu u yimid bay weydiiyeen waxay dhaheen maxaa tahay adiga bay dheheen markaasu wuxuu ku yidhi yacni shaykhun min najdin oday halkaa najdi ka yimid baan ahay markaan qisadiina maqlay iyo ninkan dhibkiisa inaad shiraysaan ayaan idin soo aaday oon maarata bal tale inaan idinku daysado maxamed arrintiisa kala idinkala taliyo way u ogolaadeen inuu daarti daaru nadwa u ka soo qayb galo shirkii shirkii buu ka qayb galay markuu fadhiistay ayay waxay yidhaahdeen ayaga dhexdooda unduruu fii sha'ni hada arajul nabigay ku jeedaan calayhi salaatu wasalaam bal ninkan xaalkiisa bal ka ra'yi ka bixiya ha laga tala bixiyo marka qolaa waxay tidhi waxaan arkaynaa inaad xabistaan ay yidhahdeen ha la xiro ninkan xira ilaa ay uga timaado geerida uga timaado qol baan ku xiraynaa halkaasuu ku jiraya si shartiisa ummadda uga badbaado qolkaasaa ku xirnaada weligii hadalkaasay yidhaahdeen shaykhii dukii shaydaanka ahaa ee meesha fadhiyey hadalkiibuu radiyey wuxuu yidhi maaragtay yani bisa ra'yi buu yidhi ra'yi ma ahan bu yidhi waxa talana ma ahan buu yidhi ya'tiikum man yuqaatilu min qowmihi wayukhallisuhu min aydiikum yani wuxuu leeyahay dadkiisaa idiin imaanayo qabiiladiisaa imaanayso mana aqbalayso maxamed in halkaa lagu hayo tolkiisa waana meeshay ka bixinayaan buu yidhi marka kaa tala maahe talo kale keena buu yidhi ninkii ra'yigiisu ku radiyey markaasaa qolo kale waxay yidhaahdeen hadday sidaa tahay magaaladan ka cayrinayna beledkaan ka bixinayna waa maaragtay makan ka saaraynaa bay yidhahdeen si dhibkiisa dhanba uu noo dhaafo wixii kale uu dhibayo oo u aado annaga maarata magaaladeenna aan ka saarano aan ka istiraxno markuu intaa yidhaahdeen ayuu maaragtay shiikhii laftiisa shaydaankii ayuu haddana ra'yigii ku radiyo wuxuu yidhi ra'yi ma aha waxaa sheegaysaan talo fiicanna ma ahan maxaa yeelay wuxuu yidhi yufsidu qowman hayrakum wayuqaatilukum bihim dad kaleo inta fasaadiyo ayuu berrinta idinku idinkula dagaalami doonaa buu yidhi mar dad kaloo soo fasaadinaya markaasuu idinku idinkula dagaalami doonaa markuu labadoodii ku radiyey ayuu cabdullahi bn cabbaas wuxuu leeyahy abu jahal baa marka maaragtay ra'yi soo jeediyey ra'yigii iyo taladuu soo jeediyey waxaa weeye an ta'khuduu min kulli batnin ghulaaman wa tuctuuhu sayfan saariman fydribuuhu darbة rajuli waaxidi fayatafaraqu damhu fi اlqaba'ili falaa yaqwى banu haashimi calى xarbi qurayشhin kulihim marka faإida طalbuu اlcaqla caqlnaahum wasaraxna yani ra'yi sidaasuu soo jeediyey marata abu jahl wuxuu yidhi waxaan samaynaynaa qabiil walba kulligii oo quraysh qabaa'ilkeeda ka mida lafaheeda ka midii wiil baan ka soo qaadaynaa waxaan siinaynaa wiilkaa markaan ka soo qaadno yacni wiil walbaba seef aad u af badan ayaanu siinaynaa markay qabaa'ilkaas inta lafay quraysh ka kooban tahay hal hal wiil laga soo saaro oo maaragtay mid walbana seef af badan loo dhiibo hal mar hal nin ku dhufashadii oo kale baa nebiga lagu dhufanaya maxamed lagu dhufanayab hal maray dilaya markay intaa wada dilaan oo meesha maxamed kudhis ku dhinto oon ka raysano quraysh banu haashim oo nebiga uu ka dhashay laftoo nebigu ka dhashay ma awoodi karaan inay quraysh oo dhan la dagaalamaan awood uma laha quraysh oo idil inay laf kali yeeto ay ka hor tagto awood uma leh hadday marka dalbadaan diyahana la siiyo yidhaahdaanna qabaa'il quraysh oo dhan baa diyadiisii ururinayao siinayo marka intaas aan samayno taladaasuu maarata abu jahal soo jeediyey shaydaankii marka wuxuu yidhi markuu arkay yacni maaragtay wuxuu yidhi sadaqa hada alfata wiilkaa run buu sheegay buu yidhi hadalkiisa huwa ajwadukum ra'ya asagaa idinkugu ra'yi wanaagsan idinkugu tala fiican buu yidhi aniguna la ara hayra dalika buu leeyay ra'yigaas waxaan ahayn ma arkayo tii bay marka ku dhammaysteen in nabiga la dila calayhi salaatu wasalaam marka saddexda arrimoodba waa saddexda ilaahay sheegayo aan xirnada waa liyuhbituukada weeyaan meel aan ku xirno qatligana waa midda abu jahal uu soo jeediyo aw yaqtuluuka qolada kale oo aansaarna yidhaahdeenna aw yukhrijuuka saddexdaba ilaahay waa uu sheegay subxaanahu watacaala marka waxay leeyahay maxamed ibnu isxaaq saaxib usiyar oo ibnu cabbaas ka warinaya markii ay sidaa ku heshiiyeen inay caawa arrinta fuliyaan allah nabiyullaahi moxamed wuxuu usoo diray markul jibriil waa u waxyooday inuusan caawa meeshuu seexan jirin uusan seexanin kana hijroodo oo madiine uu aado cali bn abi aalibna marka ammaanaadkii nebiga uu hayey iyo waxyaalihii o dhanna uga tegay makaankiisana uu seexiyey booskuu nebigu jiifan jiray uu seexiyey halkaas marka subaxi waagi markuu barye bay ciidankii oo diyaarsan u yimaadeen caliba meesha jiifa markay arkeenna waxay dhaheen aaw saaxibka markaasuu yidhi ma ogi markaasay raadinkiisa bilaabeen nabiyullaahi moxamedna markaasuu ka hijrooday oo maka uu ka tegay weeyaan marka sababtaas ayay kusoo degtay bay odhanayaan weeyaan sidaas ayuu ku tilmaamaya allah uu kaga sheekeynaya qisadaasaa rabbi kaga sheekeynaya waid waqti ka sheekee nebi moxamedo yamkuru bika makriga asal ahaan waxaa la yidhaahdaa altadbiiru fi lmri khufyatana la yidhahda afcarab yani marat markii la qeexayo makri waxaa la yidhahdaa altadbiiru fi lmri khufyatan yacni arrinka oo la dabbaro si qarsoodi ah mu'aamara loo sameeyaa la yidhahdaa makriga taasaa loo jeeda marka waid yamkuru bika adiga ay khiyaano kuu samaynay kuu maleegayeen aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa ee quraysh mushrikiintoodii ay kuu maleegayeen waktigaa ka sheekee muxuu ahaa waxay kuu maleegayaan liyuhbituuka inay ku xiraan lanna yani waxaa la yidhahdaa ahbata fulanan haddaad tidhaahdo idaa xabasahu yani maaragtay markuu qofku xabiso xabsi ou geliyaa la yidhahda ahbatahu baa la odhanaya yani liyaxbisuuka wayuhiquuka inay ku xiraan oo ku xabisaan lanna waxaa la yidhahdaa yani waxay yidhaahdaan ana kula man xabasa shayئa warabatahu faqad jacalahu haabita laa yaqdiru cala alxarakati minhu hay shay haddaad xirto oo halkaa maaragtay aad xarig ku xirxirto xabisto meel fariisisa dhaqdhaqaaqii o dhan ba waad ka xabistay weeyaan marka liyuhbituuka inay ku xabisaanoo qol inta ku geliyaan ay kugu xiraan markay mu'aamaradaa samaynayeen aw yaqtuluuka ama inay ku dilaan oo marka adiga ay kaa raaxaystaan wiilasha qabaa'ilka laga soo ururiyey ay ku dilaan aw yukhrijuuka ama ay ku saaraanoo maka ay kaa saaraan ay kaa bixiyaan yacni marka intaas maka oo adiga aad ku dhalatay ood ku soo kortay oo maaragtay ahalkaagi uu deganaa inay kaa saaraan ay doonayaan wayamkuruuna way makri samaynayaan khiyaanay samaynayaan yacni maaragtay dhagar bay la imaanayaan way oo taasay maleegeen wayamkuru allahu allahna wuu makri buu maaragtay yani makrigoodabuu burinayaa weeyaan wayamkuru allah allahna makrigoodabuu burinaya wey yacni yubtilu waxaa weye yudabbiru maa yubtilu makrahum allahna wuxuu dabarayaa wixii makrigooda burin lahaa ayuu samaynaya leanna maaragtay ibn maaragtay ibnu kathiir oo kale markuu ka warramayo wallahu khayru lmaakiriin wuxuu leeyahay famakartu bihim bikaydii almatiin xataa khallastuka minhum makrigaygii adkaa ayaan kugu samay kaydkaygii hagartaydii adkayd baan ana ku hagarsaday ilaa aan kaa saara hagartoodii oo dhanba waxba waa u fuli waayeen wixi ay doonayeen waa u fuli waayeen weyaan wallahu alla subxaana wa tacaala khayruulmaakiriina inta makri samayso yani midka maaragtay makrigooda burin og weeyaan oo makrigooda midka ugu khayrka badan weeyaan oo makrigooda ku celin badan iyo dhagartooda ku celin badan weyan وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذا تتلى عليهم وإذا تتلى هدين لأخريه عليهم أيق دشود هدين لقو أخريه كوا مشركين تلوجي إذا كفارتا آياتنا آيذهن هدين لقو دل أخريه والآيات التنزيلية الآيات المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم waidaa tutla haddii la akhriyo calayhim kufaartii mushrikiinta dushooda aayaatunaa aayadaheenni haddii lagu dul akhriyo qaaluu waxay yidhaahdaan qad samicnaa waanu maqalnay waxa aad leedahay ood akhrinayso oo nagu dul akhrinaysaa waanu maqalnay bay leeyihin low nashaau haddaanu doonno laqulnaa annagana waan odhan karnaa waan odhanaynaa mila haada kanoo kaleeto waan odhan karnaa bay leeyihin low nashaau laqulnaa mila haada inta adiga tiri oo kaleeto annagana waa samayn karnaa waan la imaan karnaa bay yidhahdeen in haada maa haada qur'aankan iyo waxaad shayga aad akhrinayso aad annaga nagu dul akhrinaysaa ma aha ilaa asaatiiru alawaliina dadkii hore khuraafaadkii ay qorqoreen mooye wax kale ma aha in haada ilaa asaatiiru alawaliin yacni maaragtay wixii ay khuraafaadkii hore ummadihii hore ay sadreeyeen oy qoreen mooye wax kale ma ahan qur-aanka dhan waa khuraafaad bay odhanayaan weya marka aayaddan waxa weeye yacni dadka hadalka odhanaya waa mushrikiinta weye waxayna hadalka uleeyihiin cinaad iyo maaragtay madax adeyg iyo takdiib ay nebiga beeninayaan calayhi salaatu wasalaam hadalkaasoo kale waa la imaan karnaada ay leeyihiinna wax ka jira ma leh leanna qur'aanku waa hadal ay afka ka yidhaahdeen laakiin aan wax ficila la jirin wey leanna ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka aayad ka badan ayuu wuxuu taxadi kula sameeyey oo yidhi la imaada kaalayo sameeya lagu yidhi hal suurad keliya xataa la imaada yacni intaasoo suuradood buu ilaahay kaga warramay hal suurad keliya la imaada ay la imaan waayeen sida maalan allah fii suurati yuunus oo kale uu ku leeyahay yacni maaragtay markuu kaga warramayo am yaquluuna iftaraah qul fa'tuu bisuuratin mili wadcuu man istatactum min duuni illahi in kuntum saadiqiin waxaa la leeyahay haddaa qur'aanka nebi moxamed oo been abuurtay ama idinkaba aad la imaan kartaan kaalayo hal suurad oo keliyo isagoo kale lamida qur-aanka oo kale lamida kaalayo la imaana weliba cid alle ciddaa doontaanoo ilaahay ka soo hartay kaalmaysta baa laleeyahay si ay idinkugu kaalmeeyaan inaad hal suurad la timaadaan kaalayo la imaana marka lama imaan karaan weya waa been wey markay leeyihiin low nashaau laqulna mila haada waa odhan karnaa annagaba wuxuu moxamed sheegay oo kale waa hadal iska been ah weeyaan marka taasuu rabbi ku radinaya subxaanahu wa tacaala wa idaa tutla haddii la akhriya calayhim dushooda aayaatunaa aayadaheenna haddii lagu akhriyaa oo qur'aanka tanziiliga ahaa qaaluu waxay yidhaahdaan low yani qad samicnaa waanu maqalnay qur'aankan waa maqalnay yacni waa cinaaday u jeedaan weeyaan qad samicnaa maa talowtahu calayna waxaad nagu dul akhrinaysa waanu maqalnay weeyaan low nashaau haddaanu doonno laqulnaa waanu odhan lahayn haddaanu doonno annagana waa dhihi karnaa oo sida intaas alladii talowtuhu calayna annagana waan la iman karnaa waxaa nugu dul akhrisay oo kale waanu samayn karnaa markaasuu yidhi in haada maa haadaa ma ahan midkani ilaa asaatiiru alawaliin dadkii hore khuraafaadkii ay qoreen mooye wax kale ma ahan alasaatiir waa jamcu ustuuratina la yidhahda ustuuradana waa khuraafada w waxyaalaha khuraafaadka ah oon jirin ayaa la yidhaahdaa ustuurada loo jeedaa weeyaan marka hadalkaas qur'aanka inuusan asaatiiru alawaliin ahayn hadalladaana ay oran jireen waxa ay sheegayaanna been tahay allah qur'aanka aayado fara badan buu ku sheegay fii suurati alfurqaan oo ilaahay noogu sheegay hadalkooda inuu been yahay wa qaaluu asaatiiru alawaliina iktatabaha fahiya tumlaa calayhi bukratan waasiila qul anzalahu aladii yaclamu sira fi samaawaati waalard inahu kaana gafuuran raxiima yani saasoo kale buu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala waxay yidhahdeen qur'aankan wa asaatiiru alawaliin oo nebi moxamed oo soo qorqortay dadkii hore khuraafaadkoodii qisaskoodii soo guuriyey weeyaan markaasaa subaxii iyo galabtiiba subaxii galabba lagu dul akhriyaa bay yidhahdeen markaasuu allah yidhi qul anzalahu aladii yaclamu sira fi samaawaati waalard allihii waxa sirta ahee qarsoon ogaa samaawaadka iyo ardada waxa ku maqan cilmiga u lahaa ayaa soo dejiyey ma ahan asaatiiru alawaliin weeyaan marka arrintaas ilaahay subxaana wa tacala wax badan uu ku radiyey weeyaan waxay dhihi jireen bani aadam baa baray qof basharaa baray sida suurat naxli oo kale ilahay uu ku sheegay walaqad naclamu anahum yaquluuna inama yucallimuhu bashar lisaanu aladii yulxiduuna ilayhi acjamiy wa hada lisaanu carabiyin mubiin nin cajamiya waxay dhihi jireen hebel baa nebigu qur-aanka baro hebel baa baro luqada carabiga maba yaqaan fasiix maba ahaba luqadiisaba cajami waaye buu ilahay leey ninkaa ku tilmaamaysaan wax ka jira lama arko marka qur'aankan ilaahay baa soo dejiyey laakiin cinaad ahaan iyo kibir iyo maarata madax adayg ayay u beeniyeen weeyaan وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإذ وقت كشك النبي محمد قالوا مشركين تي أي رهدين اللهم يا اللهم الله يو إن كان هدي أو ياي هذا مد كان أو حق أه توحيد كان أو نبي محمد ليمت الحق حق هدي أو ياي إن كان هد إن كان هدو ياي هذا towxiidkan iyo qur'aankan huwa isaguba alxaqa mid xaqa haddii uu yahay xaqaasoo min cindika ay kaa'inun min cindika adiga xaggaaga ka yimid kaa'inan min cindika adiga xaggaaga ka yimid ou yahay faamtir allahayow na- na di'i nagu di'i yani nagu soo daadi wey calaynaa dusheenna xijaaratan dhagxaan ilaahay nagu soo daadi min asamaa'i samada nooga soo daadi yacni allowna halaag wey hadduu sax yahay nebi maxamed wuxuu sheegayo ilaahuna baabi'i wey dhagxaan samada nooga soo daadi haddaadan dhagxaan nagu soo daadinaynin aw amase i'tinaa noola im- maaragta noola imow bicadaabin cadaab noola imow cadaabka oo aliimin mid waxanuujiyo aho cadaab jiridgoyn nagu sameeyo ilaahu nagu samee hadalkaas ayay yidhaahdeen marka macnaheedu waxa weeye waa istibcaad wax la yidhaahdo waa fogaysanayaan waxay fogaysanayaan oo caqliga ka fog bay leeyihiin in muxamed oo taqaanaan inuu yidhaahdo rabbi allah baa ii waxyooday oo nebi baan ahay tawxiidkan oo watan ilaaha ii soo dhiibay qur'aankan waa kalaamullah wax ka jira inaysan inaysan jirin ayay maaragtay arrintaas ayay maaragtay istibcaad ahaan ula imaanayaan fogaysanayaan weeyaan hadalkaas waxay leeyihiin maaragtay eh, mufasiriinta wuxuu tusinayaa jahligooda jahligooda iyo cinaadkooda iyo takaburkooda tusinaya waxyaalaha lagu ceebeeyana ka mid tahay caqli xumadooda maxaa yeele shaygaa nebi maxamed sheegtay yacni haddayba agtooda ay shaki ka qabaan inay ishabaaraan ma keenaysa arrinta waxay ahayd bay leeyihin waxaa ku habbooneed inay yidhaahdaan allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika inay yani maaragtay yidhaahdaan fahdinaa lahu wawafiqna liitibaacihi ta ku fiican waxay ahayd inay yidhaahdaan ilaahayu hadduu xaq yahay oo wax jira uu yahay nagu hanuuniyo inaan maaragtay raacnana nawaafaji inay yidhaahdaan bay ahayd laakiin way ishabaareen habaarkiina ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu u yeelay maaragtay istisaal cadaab jiridgoyn uu ku sameeyey waa cadaabkii un ay dedejisan jireen oo kale ayay la mid tahay weeyaan marka qofka hadalkaas yidhi oo hadalkaa odhanayo allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindika faamtir calayna xijaarata min asamaa aw itina bicadaabin aliim anas ibnu malik sida imaamu albukhaari fii saxiixii uu ku warinaayo wuxuu leeyahay huwa abu jahl ibnu hishaam aladi qaala aladi qaala buu yidhi hadalkaa qofka yidhi waa abu jahl ninka hadalkaa odhanaya weeyaan imaamu lbukhaari sidaasuu kaga soo guurinaya yani maaragtay arrinkaas inuu maaragtay abujahal keligii oo wato ayuu maaragtay noo sheegaya weyan marka wuxuu leeyahay allah subxaanahu watacaala waa iduu wakti ka sheekee nebi maxamedow qaaluu ay yidhaahdeen allaahuma ya allaahuma allahayow in kaana hada huwa alxaqa in kaana hada midkani haddii uu yahay oo tawxiidka aladii yadcuu ilayhi muxamedun nebi maxamed dadka ugu yeerayahay huwa isaguba alxaqa xaq uu yahay mid xaq ahoo sugan oo xaggaada ka yimid min cindika adiga agtaada ka yimid ou yahay faamtir allahayow maaragtay nagu soo daadi calaynaa korkeenna ku soo daadi xijaaratan dhagxaan min asamaa'i samada uga soo daadi sida roobka aad samada nooga keentoo kale allahayow dhagxaan nooga soo daadi marka haddii la yidhaahdo amtara ficilkaas haddii amtara la yidhahdo rubaaci laga dhigo waxay leeyihiin waa alcadaaba loo jeeda sida abu cubayda lugawiga sheekhaas uu leeyahay yani maarata abu cubayd wuxuu leeyay amtara fi lcadaabi buu leeyahy haddii matara la yidhaahdana waxa weeyaan waa fi raxmati baa loo jeedaa matar marka la yidhaahdo hamze aan lagu darin raxmadda iyo roobkaa loo jeedaa amtara marka la yidhaahdana cadaabkaa loo jeedaa marka fa amtir ayay leeyihiin maarata na roobee oo yani calaynaa dusheenna xijaaratan dhagxaan nagu roobee dhagax nagu soo daadi wey min asamaa'i samada xaggeeda nooga soo daadi yacni waa cadaab weeyaan aw amase i'tinaa noola imow bicadaabin cadaab noo keen cadaabka oo aliimin mid xanuujiyo ahoo jiridgoyn ah haddaadan dhagxaan nagu soo daadinaynin cadaabna jiridgooye ilaahu noo maarata noo keen marka waxay ka mid tahay cadaabka weligoodba ay degdegsan jireen mushrikiinta ama kuwa nebi maxamed la jooga ha noqdeen ama kuwii ka horreeyeyba ha noqdeene macnaha inay rususha markay beeninayaan hadalladii ay la imaan jireen ay ka mid tahay weeyaan mushrikiinta waxay waxay yidhahdeen fi suurati saad allah noogu sheegay markii la yidhi waa laydin cadaabaya waxay dhihi jireen wa qaaluu rabbanaa cajil lana qitanaa qabla yowmi alxisaab nasiibkeennii bal hadduuba jiraba aakhare in lala cadaabayo wax jira o ay wax sugan tahay qaybtii aan aakhare ku lahaan lahayn bal hadda adduunka nagu cadaab bay dhihi jireen noo soo dedeji yacni maarata waa inkiraad ay saa ku samayn jireen taasoo kale bay leeyihiin fii suurati alcankabuut wayastacjiluunaka bilcadaabi ilahay qur-aanka dhowr dhowr jeeruu ku celceliya cadaabkiibay kaa degdegsiiye dalbayaan weeyaan sidoo kaleetaba qowmu shucaybna nabiyullaahi shucayb ay ku ohan jireen fa asqid calayna kisafan min asamaa'i in kunta min asaadiqiin ya fii suurati shucara haddaad shucaybow mid run sheegaya aad tahay qayb samada ka midaba intaad soo dumiso annaga nagu halaag nagu baabi'i bay dhihi jireen aan aragna maarata nagu soo dumi hadalladaasi wax lamida ayay odhan jireen waa beeninta ay rususha beeninayaan yani maaragtay iyo cadaabka ay degdegsanayaan bay ka mid tahay weeyaan wma kana allahu liyucadibahum waanta fiihim wma kana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun wma kana allahu alla ma oonan ahaan liyucadibahum mushrikiintii quraysh mid cadaabay wa anta walxaalu anta adigana fiihim nabi maxamedow dhexdooda aad tahay wma kaana allahu alla ma oonan ahaanin mucadibahum mid cadaabo qurayshta markay maka intay joogaan kuwa mid cadaaba ma aha wahum walxaalu hum ayaguba yastakfiruuna dembi dhaaf ay weydiisanayaan marka cadaabkii ay soo degdegsiiyo dalbeen allah wuxuu leeyahay waxa looga celinaayo oo aanan hadda cadaabka loogu ridaynin laba shay wey laba ammaanay haystaan ammaanka koowaad waxa weeyaan nabiyullaahi maxamedaa ku jiro dhexdooda joogo nebina ummaddiisa asagoo ku dhex jiro lama halaago ummaddiisa asagoo ku dhex jiraah lama halaago taa waa mid wey ammaanka labaadoo haystaan dad istikfaar weydiisto oo istikfaar la imaanayo muslimiin mustadcafiina ayaa dhexdooda ku jirto sidaa darteed buu ilaahay marka dadka mustadcafiinta mu'miniinta oo istikfaaranayo ayuu uga celinaya sababteeda buu ammaanka uga celinaya weya walidalika cabdullahi bn cabaas iyo maarata hadalkaas tafsiirkaas laga wariyaa fi ma rawaahu ibnu jariirin itabari raximah llah ibnu jariir tabarina uu ka warinaayo wuxuu dhihi jiray cabdullahi bni cabaas kana fiihim amaanaan quraysh laba ammaan bay haysteen annabiyu sala allahu alayh waali wasalam walistikfaaru nebiga iyo istikfaartii ayay haysteen fadahaba nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigii waa hijroodo wuu ka tegey hal ammaanay waayeen ammaankii labaadee cadaabka uga badbaadeeyeen waxa weeye wa baqiya alistikfaaru istikfaartii baa marka hartayo dad mustadcafiina oo mu'miniina ayaa ku dhex jiray oo maaragtay maka ku dhex jiray oo aanan hijroon karin marka sidaa darteed ayagoo dadka muslimiinta ku jiraan inaanan la cadaabin macaanida marka wama kaana wama kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruunada yani ilaa dhowr macno bay mufasiriintu ku sheegeen macnahaas waa ka mid aan hadda sheegnay macno labaadoo waxaa jira istikfaarta loo jeedo yani inta ay tawbo iyo rujuuc la imaanayaan ilaahay ma cadaabayo kufriga intay ka soo noqonayaan gaalnimada intay ka soo noqonayaan ilaahay subxaanah watacaala ma cadaabo sidaasay leeyihiin macnahaasna way ku sheegaan maarata laba macaanidaasi wax lamiday ku tilmaamaan marka yani ammaanka ay haystaan intaa dadka mu'miniinta ay ku dhex jiraan laakiin hadday mu'miniinta ka dhex bixi lahaayeen waa la cadaabi lahaa qur-aanka waad ogtihiin fi suura maaragtay suurat lfatxi mua suurat lfatxi allah muxuu leeyay walowlaa rijaalun nabiyullaahi moxamed markuu maarata xudaybiya uu soo aaday suurat lfatxi wa markuu xudaybiye soo aaday xudaybiya waa tii lagu joojiyey sulxina ou galay marka inuu nabi maxamed dagaalamo oo quraysh ou la dagaalamo sababta looga celiyey oo meeshaas yani maaragtay inuu quraysh dagaal ku qaado waktigaa looga joojiyey dad mu'miniinahoo mustadcafiina oo maka ku dhex jiro rag iyo dumar leh oo aanan hijroon karin ayaa jiro oo marka haddii mu'miniintii ay galaan ayagii meesha lagu dilayo ku dhimanayaan marka ilaalinta mu'miniintaas dilka laga ilaalinayo baa nabiyullaahi maxamed looga celiyey sida ilaahayba uu leeyahy walowlaa rijaalun mu'minuuna wa nisaaun mu'minaatun lm taclamuuhum an tata'uuhum fatusiibakum minhum macaratan bigayri cilmin fatusiibakum minhum macaratun bigayri cilmin liyudkhil allahu fii raxmatihi man yashaa markaasuu muxuu yidhi allah low tazayaluu hadday ka soocmi lahaayeen oo mushrikiinta keliya isku hari lahayd lacadabna aladiina kafaruu marka maxay cadaabkii dagaalkii maaragtay dagaalkii lagu layn lahaa maxay kaga badbaadeen kudhex jirka muslimiinta ay ku dhex jiraan marka tanna sidii oo kaleeto ayay la mid tahay allah wuxuu cadaabka uga ilaaliyey ku dhex jirka nebi maxamed uu ku dhex jiro markuu nebi maxamed ka baxayna yani ku dhex jirka dadka mu'miniinta ay ku dhex jiraan oo istikfaaranayo ayuu rabbi uga badbaadiyey weeyaan wamaa kaana allahu alla ma aha liyucadibahum mid cadaabo ma aha ma cadaabayo cadaab istisaaloo jiridgoyna kusoo ridi maayo samada dhagxaan uga soo daadin maayo wa anta walxaalu anta fiihim adoo dhexdooda ahoo nebi maxamed uu ku dhex jiro la cadaabi maayo wma kaana allahu allana ma uusan ahaanin mucadibahum mid cadaabo wahum yastakfiruun ayagoo maarata dad istikfaaranayo ay joogaanna ilaahay subxaana wa tacaala ma cadaabayo wey wamaa lahum anlaa yucadibahum allah haddaba waxay cadaab ku mutaysanayaan ayaa jiro oo ay ficil ay la imaanayaan baa jiro tiiba marka ilaahay leeyahay wamaa lahum maxaa u sugnaaday anlaa yucadibahum inuu ilaahay maaragtay uusan cadaabin waxa ka celinaaya inuusan ilaahay cadaabin waa maxay baa laleeyahay yacni waa waa cadaabaya wey ayu shayin yam- yamnacuhum can cadaabi illah sheegee baa cadaabka ilaahay ka reebaya wa hum walxaalu hum ayaguba yasuduuna kuwa reebay celinaya ay yihiin can ilmas- annaasa dadka ay reebayaan can ilmasjid alxaraami masjid alxaraam ay dadka ka reebayaan masjid alxaraam ayagoo dadka ka reebayo mu'miniintii ku cibaadaysan lahayd tawaafi lahayd salaada ku tukan lahayd dadka ka reebayahay muxuu rabbi u cadaabi waa iyagoo ficilkaas samaynayo waa cadaabayaa weeyaan wamaa kaanuu ma aynan ahaanin awliyaa'ahu xaramka ay inay awliyadiisi yihiin ayaga dadka uga xaqnimo badan yihiin ay sheeganayaan awliyadiisii ma aha awliyadiisii dadka maaragta dadka ugu habboonaanta badnaa ayagu ma aha in awliyaa'uhu xaramka awliyadiisa dadka ugu xaqnimada badan ugu mudnaanshaha badan ma ahaanin ila almuttaquuna dadka ilaahay ka baqa mooye cid kale ma aha dadka muttaqiinta ayaa awliyadiisii ah wey walaakinase akarahum dadka badankoodu laa yaclamuuna ma oga arrinku inuu sidaa yahay ma garanayaan wey marka markii hore aayaddii hore asbaabta cadaabka kaga fakadeenoo rabbi u sheegay ee aan cadaab lagu samaynayn laakiin inuu sabab lagu cadaabaahi jiro ayuu ilaahay maaragtay aayadda dambe noogu sheegay sababka lagu cadaabayaana waa maxay waa mancinta iyo diidada ay dadka u diidayaan inay masjidka ku- ku cibaadaystaan ay u diidayaan muslimiintii maka joogtay markay ayaga ka awood daroonaayeen waa u diidi jireen inay masaajidka qa- maaragtay ay tawaafaan kacbada masjidka inay salaada ku tukadaan oo ku cibaadaystaan oo yacni xiriiri iyo mudaa- mudaayiqaad fara badan bay gelin jireen waa dhibi jireen weeyaan marka sababkaas asaddu can masjid alxaraam ayaaba ah sabab muujibun licadaabihim sabab waajibinaya in la cadaabo weeyaan buu ilaahay leeyahay wamaa lahum ay ayu shayin lahum maxaa u sugnaaday wey anlaa yucadibahum inuusan alla cadaabin yacni ayu shayin yamnacuhum min cadaab illah waa maxa shayga cadaabka ilaahay ka celinayo waa yani ayagoo waxaan iyo waxaan samaynayo wey wahum ayagoo yasuduuna reebayo oo celinaayo dadkii yasuduuna ay innaasa baa loo jeeda almu'miniina wey mu'miniintii reebayo can ilmasjid alxaraami masjid alxaraamka ka celinayo ka reebayo wamaa kaanuu awliyaauhu awliyaauhu damiirkan laba macnabu laba meelba waa loo celin karaa awliyaauhu damiirka ku jiraayey macnihii hadda aan marnay oo masjidulxaraamkana waa loo celiyaa allahna waa loo celiyaa labada macnaba waa loo celiyaa haddii masjidulxaraam aan raahno ha loo celiyo ayagaa waxay odhan jireen mushrikiinta waxay dhihi jireen naxnu wulaatu lbeyti alx- wulaati albeyti waalxaram saasay dhihi jireen naxnu wulaatu lbeyti waalxaram xaramka iyo kacbada ilaahay annagaa dadka maaragtay ugu habboonaanta badan ahoo madaxda ka ah weeyaan nasudu man nashaau wa nudkhilu man nashaa qofkaan doonana waa u diidaynaa qofkaan doonana waa gelinaynaa nasudu man nashaau wa nudkhilu man nashaa qofkaan doonaan gelinaa qofkaan doonana waanu diidnaa hadalkaasay dhihi jireen markaasuu rabbi leeyahay wilaayada masjidkan iyo madaxtinimadiisa dad astaahila ma aha ayagana ma aha hadalka waa hadal afka ka sheegteen wey wamaa kaanuu ma aynan ahaanin mushrikiintii awliyaa'ahu masjid alxaraam awliyadiisii ma aha dadka axaqu nnaasi bilbe- bilbeyti bil- bilmasjid alxaraam dadka dadka ugu xaqnimada badan ayagu ma aha ama in la yidhaahdo damiirka loo celiye allah wamaa kaanuu ma aynan ahaanin awliyaa'ahu ay awliyaa allahi alla awliyadiisii dadkii awliyada ilaahay ahaa kuwaasi ma aha wey in awliyaa'uhu yacni maa awliyaa'uhu ilaahay awliyadiisu ma aha ama masjid alxaraam awliyadiisu ma aha ila almuttaquuna kuwa ilaahay ka baqa mooye yacni maaragtay dadkaas weeyaan sida sudiya ou leeyahay muttaqiinta waxaa weeye wahum muxamedun sala allahu calayhi waalihi wasalama waasxaabuhu radia allahu canhum nabi maxamed iyo asxaabtiisa awliyadii ah dadka ay masjidka u diidayaan dadka ay masjidka ka saarayaan dadka ay xaramka ka cayrinayaan dadkaas ayaa waxay yihiin awliyaa ullahi waa ayaga wey waa nabiyullaahi moxamed iyo dadkii raacay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi weeyaan maxaa yeelay ayaga ayaa ilaahay cibaadada u khalisay ayagaa tawxiidkooda u saafi yeelay ayagaa maarata rabbi wejigooda u hogaamiyey shirkina aanan la imaanin ayaga awliyaa ullaahi ah awliyaa ulxaramna waa ayaga weeyaan walaakinase akarahum dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogo arrinkaas inay yihiin yani maaragtay ayagu inaynan awliya ilaahay ahayn ama awliyaa ulxaram aynan ahayn dad garanaya maaha cilmi uma laha weeyaan marka arrintu waxa weeye waa idicaa oo naftooda ay u sheegteen laakiin wax saxa ma aha dadka awliya ilaahaynu u diiday wuxuuna qur'aanka noogu sheegay allah fii suurati tawba ma kana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allah shaahidiina calى anfusihim bilkufr ulaa'ika xabidat acmaaluhum wa fi naari hum khaaliduun soo ma jeedid mushrikiinta ma aha kuwa masjidka ilaahay camiro ayagoo naftooda kufri kaga markhaati kacayo dadka camalkooduba waaba buray buu leeyahy waana ahlnaar weeyaan inamaa yacmuru masaajid allahi yaa iskale marka awliyaa masaajid masjid alxaraam yaa wey waa kuwe inamaa yacmuru masaajid allah masaajid allahi hadda kacbada bayt ullahi alxaram aa loo jeedaaba masjid alxaraam aa loo jeedaa bay leeyihin masaajida ama in layska caam yeelana waa jirtaa allah yani masaajidiisa dadka camiraahi waxa weeye man aamana biاllahi walyawmi alaakhiri waaqaama asalaata waaata azakaata walam yaksha ila allah dadka tilmaamaha leh qofka ilaahay rumeeyo maalinta aakhara rumeeyo salaada oogo zakada bixiya alla mooye cid kalena aanan caabudinin khashi iyo cabsi cadamo aan midna siinin weynin cid kale aanan ka baqin allah axadkaas weeyaan markaasuu yihi facasaa ulaaika an yakunuu min almuhtadiin dadkaas ayaa maarata waxay mudan yihiin inay noqdaan dadka hanuun maarata hanuunsan inay yihiin ayay mudan yihiin weeyaan wama kana salaatuhum cinda albeyti ila mukaa'an watasdiya watasdiyatan faduuquu alcadaaba bima kuntum takfuruun dadka marka mushrikiinta ahe dadka ahlu khayrka ah mu'miniintii saxaabadii rasuulka ilaahay kacbada ka mancinaya u diidayahay yacni cibaadadooda marka sida ay tahay ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala halkaa noogu sheegaya cibaadadooda sida ay tahay ayuu rabbi noo sheegay wamaa kaana salaatuhum mushrikiinta salaadoodii ma ahaanin iyo cibaadadoodii cinda albeyti kacbada agteeda bayt ullahi alxaraam agtiisa ay ku cibaadaystaan ma aynan ahaanin ilaa mukaa'an foori mooye iyo wa tasdiyatan sacabo dhabasho yacni sacaba sacabo garaac mooye sacbin mooye wax kale ma aynan ahaanin marka mar hadday sidaa tahay yacni maaragtay faduuquu dhadhamiya marka alcadaaba cadaabkii dhadhamiya bimaa kuntum ahaanshihiinin ku dhadhamiya takfuruuna kuwa gaalooba aada ahaydeen kufrigii aada la timaadeen sababtii cadaabka ku dhadhamiya baa la leeyahay marka salaadooda ay tukanayaan leanna bayt ullahi alxaraam waxaa loogu talagalay meel maaragtay diinka ilaahay lagu oogo inuu yahay meel cibaada ikhlaasu alcibaadati lilahi lagu sameeyo alla cibaadada loogu khalliso weeyaan mu'miniintana dadka arrintaa u istaagay oo la yimid weeye amaa mushrikiinta oo u diido dadka mu'miniinta ah cibaadadaas ka hor taagan salaadooda ilahay wuxuu ku tilmaamay inay tahay foori mukaa baa la yidhaahdaa yacni makaa yamku mukaa'ana la yidhaahdaa yacni waxaa loo jeedaa waa safiirka waaye asafiiru baa la yidhahda foorinta ayaa la yidhaahdaa weeyaan wa tasdiyatan tasdiyadana waxaa waaye yacni saddaa yusaddii tasdiyatan markaad tidhaahdo saddaa yusaddii tasdiyatan idaa safaq baa la yidhahdaa markuu sacabadhabado sacabada isku gargaraaco ayaa la yidhaha waa tasdiya wey marka cibaadadooduba wax kale ma aha waa foori iyo qaylo iyo sacabadhabasho iyo wax lamid ahay ku cibaadaystaan weeyaan marka cibaadadoodaas marka ma cibaado ahaan bay u tahay mise nebiga asxaabtiisay ku dhibayaan labada macnoba culummadu way sheegaan inay cibaado tahay saxaabada qaar badan baa maaragtay ku fasiro sida cabdullahi bni cabbaas iyo maarata cabdullahi bni cumar oo kaleeto saasay ku fasirayaan cabdullahi bni cabbaas wuxuu leeyahay kaanat qurayshun tatuufu bilbeyti curaata tusfiru wa tasfiqu markay kacbada dawaafayaan ayagoo qaawan bay dawaafi jireen ayagoo qaawan ayay dawaafi jireen yacni dumarkuna habeenkii bay dawaafi jireen oo maaragtay yacni dharkooda intay iska soo dhigaan bay le dharka waa ku dambownay xaggay dhigayaan nimanka iyo rag ragga iyo dumarkuba marka saasay u dawaafi jireen ayagoo foorinayo oo sacaba sacabada isku garaacayo sacaba dhabanayo ayay sidaa yeeli jireen weeyaan cabdullahi bni cumar oo kaleeto isagu wuxuu leeyahay kaanuu yadacuuna khuduudahum cala alardi markay cibaadaysanayaan dhabankooda bay dhulka inta dhigaan ayay wayusfiquuna wayusfiruun bay markaas cabadhabanayaan oy maaragtay foorinayaan ee saas samaynayaan cibaaday ka dhiganayaan ilaahay ku caabudayaan qaylada iyo buuqa iyo waxa lamidka ayay rabbi ku caabudayaan laakiin mujaahid iyo maaragtay ibnu shahaab izuhri markay ayagu fasirayaan waxay leeyihiin kaanuu yasnacuuna dalika liyakhlituu cala anabiyi sala allahu calayh wasalama salaatahu cibaadadooda markay qaylada iyo foorida ay samaynayaan nebi maxamed markuu cibaadaysanayo cibaadadiisa inay ka khaldaan bay doonayeen ka khaldaan ayay doonayaan weeyaan zuhri wuxuu leeyahay isagu yastahzi'uuna bilmu'miniin mu'miniinta ku jeesjeesayaan foorida iyo sacabka iyo waxa lamidka ayay ku samaynayaan weeyaan waxay marka la mid tahay leeyihiin yacni maaragtay aayadda ilahay uu leeyay waqaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'aani walgow fiih lacallakum taglibuun aayaddaasoo kale bay la mid tahay buuqa iyo qaylada nebi moxamed inaanan la maqlin oo la dhegaysanin ayay foori iyo qaylo iyo buuq isku iyo sacaba isku isku darayaan si aan loo dhegaysanin weeyaan marka labada macnoba laba macno oo wanaagsan weeye kii lagu fasiro laakiin cibaadadooda waxay u badnayd sida cabdullahi ibnu cabbaasi inay ayagoo qaaqaawan dawaafaan inay fooriyaan inay maarata sacaba dhowdaan waa cibaaday ka dhigan jireen sida ibnu cumar iyo ibnu cabbaas ay ku fasireen macnahaasna waa macno wanaagsan weeyaan marka arrintaas marka waxa weeye yacni cibaadada ay ka dhiganayaan waa shay yani maara shay muxarama waayo cinda dadka muslimiinta agtooda annaga diinteenna cibaadadeenna qaylo iyo foori iyo kuma dhisna weeyaan waxaa la rabaa cibaadadeenna waa mid tartiib iyo deganaan ku dhisan wey salaadaas markuu imaamkana tujinayo salaada jahriyada muslimiinta waxaa loo ogolaya markay salaada jahriyada inta mu'mumiinta markuu maaragtay faatixada dhammeeyo inay aamiin la jahraan markay jahriye tahay hadday sirriyo tahay inay siraystaan markay salaada ka baxaan cibaadadooda waa istikfaartooda iyo maaragtay nin walbaba goonidiisa xoogaa u istikfaarto ayaa la rabaa rafcu sawt baryada ahna waana loo diiday dhawaqaba inaa kor loo qaado oo la qayliyo bes talbiyadaana loo ogolyahay dadka marka xajka lagu jiro labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulk laa shariika lak markaasa inaan lala jahro iyo wixii lamida ayaana loo ogolya amaa amaakinul cibaadada markaan joogno qaylana looma ogolo weya bal nabigeennu waatuu saxaabadiisa ku yidhi arbicuu ayuha annaas arbicuu calaa anfusikum war naftiina u dhimriya markay takbiirtii iyo kor u qaadeen fa inakum laa tadcuuna asama walaa haa'iba alla dhagala ama maqan ma baryaysaane naftiina tartiibsada oo adkaartaada iyo dikrigaada dikrigiina hoos u akhrista baa layidhi marka rafcu sawtka iyo qaylada iyo buuqa waxa weeye waa mushaabahat almushrikiin dadka muslimiinta ha ogaadaan mushaabahat almushrikiin yacni hadda waxaa arkaysa dad badan oo ilaahay baan caabudayna dhahayo durbaana la tumayaa mawliidka oo kale hadda waa arta marka la xusaya nebiga xusayna ay leeyihiin durbaan baa la qaadanayaa maanta o dhan gabgab gabgabta lagu hayaayo nebi maxamed iyo maarata ilah baa la xusaya laleeyahy waa cibaada laleeyahy mushrikiinta waxaan asal u leh muslimiinta ma leh bal haddaad tira ruuxan durbaan waay maya durbaan lama dhigi kula nasraa la yidhaha nasr nasraa loo yaqaanay nasr magacay u baxsanaya waa khamrada magacii waagii u bixin jireen oo kaleeto maaragtay dadka u samayn jireen marka yacni nasro lama yidhaha waa durbaan daf baa la yidhahdaa durbaankana muslimiinta wuxuu u ogol yahay keliya diinteenna u ogoshahay dumarka markii la guursanayo inay keligood guurkaa si loo iclaaniyo inay durbaanka tuntaan marka dad dhan baa durbaan ku cibaadaysanayo garaacayo le cibaada ilahan ku caabudaynaa sax ma aha waxaas waana mushaabaha wey culammada muslimiinta waxay ka yidhaahdaan maala sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah llah markuu ka hadlay wuxuu leeyahay wa ama itikhaadu altasfiiqi walghinaa'i waldarbi biاldufuufi wاlnafkhi biاlshabaabaati waاlijtimaaci cala dalika diinan waطariiqa ila allahi wqurbata fahada laysa min diin اlislaami وليس مما شرعه, مما شرعه لهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا استحسن, ولا استحسن ذلك أحد من أئمة المسلمين بل ولم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد صحابته ولا عهد أصحابه ولا تابعيهم بإحسان ولا تابع التابعين بل ولا باليمن بل لم يكن أحد من أهل الدين من الأعصار الثلاثة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا بخراسان ولا المغرب ولا مصر يجتمع على مثل هذا السماع هذا السماع وإنما ابتدع في الإسلام بعد القرون الثلاثة ولهذا قال الشافعي رحمه الله لما رأى ذلك خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يس- يسدون به الناس عن القرآن يعني هذا الكاس أيو مارتي إما- إمام شيخ الإسلام ابن تيمية أوليه يعني إن صعب الضبشة إيه heesaha iyo maaragtay anaashiida la qaadaya iyo yacni darbi dufuufka oo dur- durbaanka la garaacda iyo turumbada oo bahashan la afuufa iyo waxa lamidka ah iyo in inta loo kulmo oo diin laga dhigtaa oo la yidhaahdo ilaahay baan ugu dhowaanaynaa falaysa min diin alislaami buu leeyahy diinka islaamka ka mid ma ah diinta islaamka ka mid ah mana ahan wixii nabiyullaahi maxamed uu jideeyey khulafaa uraashidiin waxay jideeyeen ama ay jeclaadeen midna ma ahan buu odhanaya midna ma aha arrintaas bal ka mid ma aha waxa ay maaragtay sameeyeen dadkii ay diin ahaan ay u sameeyeen loo sameeyey cahdigii nebiga calayhi salaatu waqtigii nebiga uu noolaa calayhi salaatu wasalaam waqtigii saxaabada lama samayn lama aqoonin taabiciinta iyo taabicu taabiciin waqtigooda lama aqoonin axad oo a'immat lmuslimiin quruuntii saddexda ahayd ee alquruun almufadala la yidhaahdo qarnigii nebiga iyo saxaabada qarnigii taabiciinta qarnigii taabicu taabici taabiciinka yacni wax sameeyey a'immadii waaweyneed ma jiro laa xijaaj dadkii jooga aanan samaynin walaa shaam dadkii joogay baana culammadii joogta aanan la iman yeman dadkii joogay culammadii joogta muslimiintii baanan la imaanin ciraaq dadkii joogay baan la imaan khuraasaan dadkii joogaan la imaanin maqrib iyo masar dadkii joogay yaanan la imaanin arrintaas samaaca la yidhahdaa samaacna waxaa la yidhahdaa waxa ay suufiyadu xadrada tidhaahdo xadra soo ma taqaanaan baasha xadrada la yidhahdo wuxuu ka hadlay shiikhu durbaankaasoo la tumaa waa la xadraynaa ama ama yaa durbaan la tumina waa la qaylinaya caaw oo dhan baa la dhawaaqi waxaan ilaahay subxaana wa tacaala raadi ka ahayn bal shirkiyaad baa lagu qaylini iyo wax lamida weeyaan markaas wuxuu leeyahy wa inama ibtudica fi lislaami bacda alquruuni halaaa saddexdii qarni ka bacdi ayay dadka bilowdeen islaamka dhexdiisa arrintaas la bilaabay sidaa darteed imaamu shaafici raximahullah ayaa wuxuu yidhi bakhdaad markaan ka soo tegayey oo masar uu soo aadaya wey waxaan uga soo tegay buu yidhi wax dadka zanaadiqada la yidhahdo zanaadiqa yacni munaafiqiinta dadka ah weeyaan ay bilaabeen oo takbiir la yidhaahdo oo xatrada loo jeedo weeyaan samaaca la yidhahda xatrada loo jeedo ayna doonayaan dadka inay qur-aanka ka jeediyaan qur-aanka inay ka jeediyaan barashadiisa ay doonayaan ayay sidaa u yeeleen marka waxa weeyaan yacni arrinkaas waxa weeye waa shay shar- shar- diinta islaamka aanan ka mid ahayn ilaahna looguma dhowaado subxaana wa tacaala dadka muslimiintana inay gartaan arrintaasaa la rabaa ay ogaadaan waxaa nabi nebi maxamed iyo asxaabtiisa iyo taabiciinta atbaacu taabiciin waxa tare la yidhaahdo laga soo gaaray ma jirto weeyaan walidaalika sidoo kaleet ibnu qayim aljawsiya kitaabkiisa iqaasat lahfaan hadalkaas hadal lamida ayuu ku tilmaamaa wuxuu leeyahay almutaqaribuuna ila allahi biاlsafiiri wاltasfiiqi wاlmukhalituuna bihi cala ahli الsalaati wاlذikri wاlqira'ati ashbahu ashbahu haulaai almushrikiin dadka ilaahay ugu dhowaado foorida iyo sacbadhabashada iyo maaragtay dadka ahlu salaadka iyo dikriga iyo qiraa'ada in la tashwiishiyo dadka arrintaas ilaahay ugu dhowaanaya waa mushrikiintaasay shaabahaan soo u soo wadaba wuxuu leeyahy walmaqsuudu ana almusafiqiina wasafaariina dadka maaragtay ee sacbadhabanayo ama maaragtay foorinayo fii yaraacin bahalkan maaragtay ku foorinayo geedka turumbada ay samaystaan oo mismaarin ama muusikada iyo wax lamidka iyo wanaxwihii samaysanayay fahum shib fahum wuxuu leeyahay shibhun min haaulaai mushrikiintii nebi maxamed sheegay allah uu qur-aanka ku sheegaan ujeedaa ayay la mid yihiin walow annahu mujaradu shabahi aldaahir shabah ekaansho daahirkaaba haba noqdo oo wuxuu do- wax yarba ha noqdee falahum min adami bixasabi tashabuhihim bihim wain lam yatashabahuu bihim fi jamiici yani fi jamiici mukaa'ihim wa tasdiyatihim yacni in yara hadday ka shaabahaan tashabuhaas qayladaa iyo buuqaas ayay kala mid noqonayaan buu leeyahy yaysanba wax alla waxay samayn jireen fooridii iyo sacab sacabadhowgiiba yaysan yani kala mid noqonine sidaasoo kale weeyaan marka waxaa la rabaa dadka muslimiinta cibaadadooda deganaan iyo maaragtay xasilooni baa la rabaa inuu ilaahay u caabudo waxaan ilaahay iyo rasuulkiisa diin ka dhigina inaana dadka diin looga dhigin weeyaan wamaa kaana salaatuhum salaadoodii ma aha cinda albeyti kacbada agteeda ay ku tukadaan ilaa mukaa'an foori iyo watasdiyatan yacni maaragtay sacabadhow mooye wax kale ma aha faduuquu marka fa yuqaalu lahum waxaa lagu odhani duuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya yacni cadaabka maalinta qiyaamaha ah dhadhamiya baa la leeyahay duuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabkii dhadhamiya baa la leeyahay bimaa kuntum ahaanshihiinni takfuruuna kuwa gaaloobay aad ahaydeen sababteeda ku dhadhamiya ayuu maaragtay allah subxaanahu wa tacaala leeyahay weeyaan marka faduuqu alcadaaba bimaa kuntum takfuruun waxay leeyihiin wa aliltifaatu min mukhaatabati alkufaari tahdiidan wa mubaalagatan fii idkhaali alrawcati fii quluubihim sida masalan yani maaragtay waxa weeyaan waa tahdiid yani khitaabkii wamaa kaana salaatuhum bi ayaa heybaa laga soo sheekaynaya heybnimadoodii ka sheekayntiibaa inta laga soo jeestaa lala khitaaba ayaga oo laleeyahay faduuquu dhadhamiya baa laleeyahay marka taa khitaabkaasi lala khitaabayaay wuxuu waxay leeyihiin waa tahdiid iyo qalbigooda in rucbi la geliyo ayuu maaragtay allah ugu talagalay weeyaan hada wabillahi tawfiq sala allah wasalam ala nabiyina maxamed ibn ali